bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in warbaahintu ay muhiim u tahay nabadda iyo duguriska dalka mar uu ka hadleeyey ahmiyadda xeerka saxaafadda iyo waxaa looga baahan yahay suxufiyiinta wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya ayaa ka warbixisay howlgal lagu soo qabtay in ka badan toban qof oo lagu tuhumayo inay xidhiir la leeyihiin kooxda al-shabaab ciidamada amniga ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen nin ku labisnaa dharka dumarka oo la sheegay inuu iska dhigayay kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa ku wajahan deegaanada ay haraadiga ku yihiin kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalka amisom ee soomaaliya ayaa sheegay in lix ka tirsan horjoogayaasha ururka al-shabaab ay ku dileen howlgal ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa magaalada baydhabo kula kulmay qaybaha bulshada waxaana uu kala hadlay ammaanka iyo doorka ay ku leeyihiin jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka britain ayaa waxa ay magacowdeen guddi cusub oo ka shaqaynaya howlaha jaaliyadda wararka dibadda ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda turkiga oo sheegtay inay soo dhoweynayso dadka waddanka siriya u dhashay ee laga soo celinayo dalka griigga kuwaas oo aan sharciga xilin waxaana ay dowladdu ugu baaqday dadka reer turkiy in iyana ay soo dhoweeyaan
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebookga rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale subaxa wanaagsan waa shanta bisha afraad ee abriil sannadda laba kun lix iyo toban inta aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu door karoona haatanna warkaasi oo dhammaystiran madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in warbaahinta soomaaliyeed ay muhiim u yihiin nabadda iyo dibudhiska dalka maruu ka hadlayay ahmiyadda xeerka saxaafadda iyo doorka suxufiyiintu ay ku leeyihiin nabadda madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu intaa ku daray inaanay jiri doonin in suxufiyiinta lagu xadgudbo waxaa kaluu sheegay in iyana looga baahan yahay in ay ka taxadaraan waxyaabaha aan sharciga saxaafadda ku habbooneen anshaxa iyo sharciga saxaafadda aan ku habbooneen oo ay mararka qaar ay ku kacaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu yidhi
maanta waxna kala hagaan leenahay ma dhacayso muxuu ahay in nin saxafi ah si dulmi ah oo gardarro ah lagu dhibo ama lagu xidho ama lagu canaanto ama lagu waxeeyo mana dhacayso in nin saxafi ahna uu ku gardaroodo qof ama dowladda ama dowlad kale ama koox ama mujtamaca qaybo ka mid ah inuu ku gardaroodo asigana waxaan sax ahayn oo aan daliil loo ahayn oo la caddayn karin ama ceebaynayo in uu ka sii sheegow ka baayo ma sax maaha waxaan rabaa inaan warkayga ku soo gebagabeeyo suxufiyiinta soomaaliyeed inaan u sheego dadka xabaddu waxay ka dishaa meel ha dheeraato midda xabadda ugu dheeraysa ha noqoto mitir boqol mitir kun mitir laba kunoo mitir waxay doontaa gaartay dadka dishaa codkaagu laakiin wuxuu dadka ka dili karaa ama ka noolayn karaa malaayiin kilomitirka xagga ayuu dadka ama ka dili karaa ama ka noolayn karaa colaaduu kicin karaa dagaaluu curin karaa
madaxweynaha soomaaliya ayaa hadalkan ka sheegay munaasabadii lagu xuseeyey sanad guuradii shanaad ee dib u howlgelinta tv-ga qaranka soomaaliyeed oo shalay lagu qabtay gudaha wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya ayaa ka warbixisay howlgal lagu soo qabtay in ka badan toban qof oo lagu tuhmayo inay xiriir la leeyihiin kooxda argagixisada ah ee al-shabaab waxaa kaloo ciidamada amnigu howlgallo ay sameeyaan lagu soo qabtay nin ku labisnaa dharka dumarka oo la sheegay in kooxda al-shabaab uu iska dhigayay sidaasna uu dadka ku handadayay afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya cabdikaamil shukri ayaa waxa uu ka hadlay howlgalka ciidamadu ay sameeyeen iyo weliba tirada lagu soo qabtay iyo ninkan la sheegay inuu iska dhigayo dumarka oo ay ciidamadu gacanta ku dhigeen dadka la soo aruuriyey waa waxay gaarayaan ilaa iyo afar boqol shan boqol bay gaarayaan Eh, laakiin tirada oo laga- lagala soo baxay ayaa eh, tobaneeyo toban iyo samtin ah Eh, marka way soo kala caddaan doonaan hadhow marka baaris saxa ay maraan waxaa kale oo jira eh, in isla howlgal eh, maanta duhuradii la sameeyey eh, maanta la sameeyey abaara eh, sideedii iyo bar duhurnimo in lagu soo qabtay nin eh, isu ekaysiinayo eh, nabadiidkan ugus oo soo xirtay indhashareer Eh, asaga oo wato eh, bustoolad een, caag ah oo bahal lagu duubay iyo waxyaaba bambooyin u eg iyo dhar isku soo dulxidhay fara badan isagoo dadka ku cabsiiyo oo habeenkii dadka isaga dhigo eh, ugus Een, ninkaasi eh, muuqaalkiisana waad idiin soo gudbinayoo waa kanaa Een, insha allah haddii ilah yidhahdana asna waxaa la marin doonaa eh, wixii
ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranku waxa kaloo ay shalay howlgal ay sameeyeen ay ku fashiliyeen qarax ay doonayeen kooxda al-shabaab inay ku dhibaateeyaan dad rayid ah kaasoo lagu soo xiray gaari walxaha qarxa laga buuxiyey oo lasoo agdhigay mid ka mida maqaxiyaha ku yaala muqdisho
Eh, waxay ciidamada eh, nabad sugidda eh, qaranka ay soo qabteen baabuur noociisa uu yahay een, kaarib eh, sbashia uu yahay noociisa oo caddaana baabuurkaas oo qarax uu ku xirnaa oo sidoo kale asna laga furay waad ujeedaan in eh, howlgalka eh, lagu baadigoobayo een, ugus oo caadaysatay mar kasta inay ummadda soomaaliyeed dhibaatayso Eh, howlgalladan eh, waa la joogtayn doonaa eh, habeenkii iyo maalintiiba inta laga weynaayo een, nabadiidka ugus inay ku dhuumaalaystaan eh, magaalada muqdisho Een, waxaana rajaynaynaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo in eh, wakhti dhow laga sifeeyo gebi ahaanba eh, geyiga soomaaliyeed
ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa howlgalkan ay same howlgalladan ay sameynayaan waxa ujeedkooda uu yahay sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka loogana hortegi lahaa weerarada argagixisadu ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu kulan kula qaatay magaalada baydhabo qeybaha bulshada kulankaas oo diiradda lagu saaray ammaanka waxaana kulanka soo qabanqaabiyey mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo baryihii dhowaa ku sugnaa magaalada baydhabo wariyaha iyaga siraaji sheekh isxaaq ayaan arrintaasi wax ka weydiinay aad iyo aad ayaa usan tahay een, shalay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan een, waxaa kulan la qaatay ururada bulshada rayidka ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya ka dhisan een, sida ururada een, ganacsiga odayaasha dhaqanka ulmaawadiinka dhalinyarada iyo haweenka een, kul- kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saarayay een, sida uga habboon ee loo een, ilaalin karo ama loo sugi karo ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana bulshada rayidka een, ay ula shaqeyn karaan laamaha ammaanka Eh, kulankaasi runtii waxaa soo qabanqaabiyey een, qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlada federaalk soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay Een, waxaa sidoo kale kulanka laisku xasuusinayay qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay islamarkaana een, waxyeelo ay kasoo gaartay dad aada u fara badan Een, ah, runtii qarahyadaasi ama maalintaasi ayaa waxaa loo aqoonsaday in maalin murugo ule bulshada magaalada baydhabo ay ahayd Een, sanad walbana bulshada ay xusi doonto waxaa sidoo kale kulanka diirada lagu saarayay een, sidii wax loo qaban lahaa een, ah, aqoon aada u fara badan oo ku sugan magaalada baydhabo islamarkaana waalidiintooda kooxda gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ugus siyaabo kala duwan ay uga dileen magaalada baydhabo Een, sidii aqoontaasi dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka ay wax u qaban lahaayeen waxaa sidoo kale een, madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo goobta ka hadlay ka codsaday bulshada inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loo sugo ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana looga hortago qaraxyadii een, ama qaraxyada ama waxyaabaha ay maleegayaan ama bulshada gumaadka soomaaliyeed ee ugu kulanku waxaa sidoo kale kasoo qeybgalay xafiiska siyaasadda unson een, ah, qeybta magaalada baydhabo mas-uuliyiin ka socday marka waxaa la isku dhaafsanaya la isku xogdhaafsanaya sida ugu xaboon ee loo dhisi karo ama loo ilaalin karo ammaanka guud ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya bulshadana ay ula shaqeyn karto ciidamada faraha badan ee dowlada koonfur galbeed soomaaliya tababarada ay ugu soo xiraysa degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed soomaaliya
waad mahadsan tahay waryahayaga siraaji sheekh isxaaq ayuu kaasi ahaa howlgalka amisom oo sheegaya in lix ka tirsan kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ay ku dileen howlgalladii u dambeeyey oo ciidamada xoogga iyo kuwa amisom iskaashanaya ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose ayaa inoo soo socdee ha yeeshee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka ingiriiska ayaa waxa ay doorteen guddi cusub oo ka shaqeynaya howlaha jaaliyadda waryahayaga cabdiraxmaan soomaali ayaa warkan london kasoo diray munaasabad ballaadhan oo lagu soo bandhigayay guddi cusub oo ay yeelanayso jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan ingiriiska ayaa lagu qabtay magaalada london ee caasimada dalkan ingiriiska munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen golaha guurtida jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkan ingiriiska ayaa lagu magacaabay guddi ka kooban shan xubnood oo la sheegay inay soo dhisi doonaan golo jaaliyadeed oo sal ballaadhan oo ay yeeshaan qurbajoogta soomaaliyeed ee ku nool dalkan ingiriiska ugu horeyn waxaa warbaahinta uga warbixiyey dadaalka ay golaha guurtidu ka geysteen in la helo muddo dheer kadib golo matala jaaliyadda soomaalida ee dalkan ingiriiska doctor maxamed cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha golaha guurtida soomaaliyeed ee dalkan ingiriiska haddaanu golaha guurtida soomaaliyeed nahay inaanu caawa hawshii aanu muddo ka shaqaynaynay sharciga nidaamka u diyaarinay shuruucda u habaynay ee dhallinyaradii jaaliyadda cusub gacanta ku qaban lahayd mar haddaanu caawa ku wareejinay alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wixii waxaan ka rajaynayaa dhallinyarada cusub inay ku dadaalaan sidii ay macluumaadka kaafiga ee loo baahnaa in xal lagu gaadho ay u soo ururin lahaayeen siday jaaliyadda ula xidhiiri lahaayeen siday hablaha ay qaybtoodii u raadin lahaayeen siday aqoon-yahanka ula xidhiiri lahaayeen siday dowladdan aynu martida u nahay ee aynu gurigeeda joogno waxaynu uga baahannahay ay ugala xidhiiri lahaayeen annaguna waxaan kaloo ilaahay ka rajaynaynaa goor aan aad u fogayn intay waxaa oo dhan oo macluumaada ururiyaan inay jaaliyadda aynu rabno ee rasmiga ah ee dowlad ee dadka dhulkan soomaaliyeed ee dhulkan u soo qaxay ay u baahnaayeen adeegeeda iyo waxqabadkeeda inay dhisaan oo dhidibada u taagaan intaasi kadib gudoomiyaha golaha cusub ee jaaliyadda soomaalida ee dalkan ingiriiska ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalkan ingiriiska inay kala shaqeeyaan sidii ay u horumarin lahaayeen jaaliyadda soomaaliyeed ee dib udhac ballaadhan uu ku yimid sida uu hadalka u dhigay
horta halkan waxaan uga mahad celinayaa ilaahay baa mahadle odayaasha guurtida dhaqanka oo ku hamiyey inay maarata jaaliyadii dib u soo dhisaan oo ay sano kadib ay maarata ka soo bilaabaan from meeshii ugu horreysa bayski foundationkii laga soo bilaabo khasaaro badan iyo dibdhac badan naga dhacay maarata waan ka kabannay insha allah haddaanay bilow inoo tahay annaga markaa daba bulshada waxaan ugu baaqaynaa guddigaygan cusub waxaan ku soconnaa mowqifkaygu yahay inaan jaalladeenna dhisno oo aan horumar gaadhsiino sidaan ku dhisaynaa marka waxaa weeyaan farqudhi fool ma dhaqdo waxaa weyan waa in laisla gacan qabtaa jaalladaan annaga keliga waxma dhisi karno waxaan u baahannahay saboort badan kalkaalin duco iyo ma garanaysaa wax la qabad iyo in laysu dhignugulaado hawshan meesha taalla waxa weyan waa hawl culus annagu waxaan mashquul ku noqon doonaa siduu maarata ilyaa sheegay sida aan u dhisi lahayn jaali dhaxalgal ah oo structure iyo framework aan u samayno oo laga sii qaadi karo halkaas waxaan dhisaynaa baysigal haddaan af soomaaliyeeyo aqalkii baan dhisaynaa saaskii baan abuurayna markaa imika naaw kaas baan jeclay markaa in laga gacan qabto oo annaga wixii aan qoonlayna waa ku riixayna iyo karaamo waxaan jeclaynaa codkiinana daba dhigtaan oo aa noo hiilisaan si aan ubadkiinna ay hiil u helaan iyo bulshadani dadkeena dhibaataysan ugu dambayntiina waxaa baaq u diray jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha dalkan ingiriiska xildhibaan yuusuf maxamed cali oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya isagoo ugu baaqay inay ku midoobaan hal jaaliyad guud ahaanba jaaliyadaha soomaaliyeed ee ka jira magaalooyinka kala duwan ee dalkan ingiriiska aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa dadka maanta isu abaabulay inay midnimada soomaaliyeed ka taliyaan danaha soomaaliyeedna ay qabtaan waana idinku bogaadinayaa waxaana idinku leeyahay waxaad wadajir ku goosan weydaan tafaraaruq iyo reer hebel ku goosan kari maysaan aad iyo aad baadna u mahadsantihiin isku soo wada duuboo golahan cusub ee jaaliyadda soomaalida ee dalkan ingiriiska ayaa loo qabtay muddo hal sana ah inay kusoo dhisaan jaaliyad soomaaliyeed oo sal ballaadhan taasi oo ka shaqaysa danaha bulshada soomaaliyeed ee degan dalkan ingiriiska cabdiraxmaan soomaali warbaahinta qaranka london
aadaad mahadsan tahay cabdiraxmaan howlgalka amisom ee soomaaliya waxa ay sheegeen in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom oo iskaashanaya ay ku dileen lix ka tirsan argagixisada al-shabaab howlgal ciidamadu ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose saraakiisha amisom waxay sheegeen in howlgalkaasi dadka lagu dilay ee al-shabaab ka tirsan ay gaarayaan ilaa lix sargaal waxaana ka mida nin lagu sheegay maxamed cali kaas oo ahaa waxaana ka mid ah niraade aadan dile oo al-shabaab u qaabilsanaa deegaanka leego sidoo kale waxaa ka mid ah maxamed cali oo isaguna ahaa ninkii ku xigay kuna sugnaa janaale waxaa ka mid ah maxamed ar cabdurabbi nin la yidhahdo asagana kooxda al-shabaab horjoogayaashooda ka mid ahaa xasan cali doole oo al-shabaab ka tirsanaa ahaana madaxii amniyaadka ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka mid ah dadka la dilay iyo nin yemeni ah oo la sheegay in lagu magacaabo abu islaam waxaa ka mid ahaa sidoo kale dadka la dilay nin kenyaan ah oo la yidhaahdo mansuur kaas oo tababarada u qaabilsanaa kooxda al-shabaab howlgalkan ayaa ciidamada waxa ay ka sameeyeen deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha dhexe waa howlgalka lagu dilay maleeshiyadaas iyo horjoogayaashaas ka tirsan kooxda al-shabaab saraakiisha howlgalka amisom ee soomaaliya waxay sheegeen in ay iskaashan ay sii wadi doonaan howlgalka lagu baacsanayo kooxda argagixisada ah ee al-shabaab oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom waxaana saraakiishu ay sheegeen in ujeedka howlgalladaas ay yihiin in argagixisada laga ciribtiro soomaaliya ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa xoogga dalka ayaa waxa ay ku wajahan yihiin iyagoo kaashanaya kuwa amisom deegaanada haraadiga ay ku yihiin kooxda al-shabaab ee gobolka shabeellaha dhexe deegaanadaas waxaa ka mid ah degmada aadan yabaal oo muddo maleeshiyada al-shabaab ay maamulayaan yuusha cabdullaahi cumar ayaa ka warramay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom oo wata gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ayaa u ruqaansaday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ciidanka ayaa lagu soo waramayaa inay kaabiga ku hayaan degmada aadan yabaal waxaana wararku sheegayaan in maleeshiyaadkii iyo horjoogayaashii ku sugnaa halkaasi ay isaga baxeen iyadoo la filaayo in ciidamadu ay saacadaha soo socda la wareegaan magaaladaasi qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaaladaas ayaa raadiyo muqdisho u sheegay in maleeshiyaadkii shabaab ay banneeyeen difaacyadii ay ku lahaayeen duleedka magaaladaasi iyagoo xusay inay u dhaqaaqeen dhanka deegaanka ceelbacaad horjoogayaasha kooxda shabaab u qaabilsan gobolka shabeellaha dhexe ayay degmada aadan yabaal u ahayd xarun ama saldhig weyn oo ay ku dhibaateeyaan jiritaanka dadka ku dhaqan deegaankaasi arrintan ayaa qayb ka ah howlgallada dalka loogu xuraynayo maleeshiyaadka al-shabaab iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom la wareegayeen deegaano iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe
halkaad warkaasi kala socotaan dhegaystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waddanka turkiga waxaa ka bilowday soo dhoweynta loo sameynayo dadka laga soo celinayo dalka griiga kaas waxaana tani ay qayb ka tahay heshiiska turkiga iyo midooda yurub ee qaxwootiga ku qulqulaya wadanka wadamada yurub boqolaal qof ayaa laga soo celiyey wadanka griiga kuwaas oo aanan haysan sharciga dalkugalka saraakiisha turkiga waxay sheegeen in dadkaasi oo u badan wadanka syriya kuwa kasoo jeeda ay hadda socoto soo dhoweynta loo sameynayo dadka reer turka ayay ugu baaqeen in dadkaasi walaalaha ah la soo dhoweeyo iyadoo sidoo kale turkiguna sidoo kale foojignaan dheeri ah la geliyay ciidamadooda dowladda turkiga waxay sheegtay in ay qayb ka tahay heshiiska ay kala seexdeen midooda yurub in lasoo dhoweeyo dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya wadanka ee dib looga soo celinayo wadanka griiga kuwaas oo u dhashay wadankaasi syriya midooda yurub iyo turkiga ayaa kala seexday heshiis turkiga lagu siinayo dhaqaale dheeri ah kaasoo iyana lagu soo celinayo dadka qaxwootiga ah ee aan sharciga u haysan wadamada midooda yurub waxaana qorshahaasi uu qeyb ka yahay qorshaha xakameynta tahriibayaasha warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen radio muqdisho waa naga intaa cidii usega waxay dib ka heli karaan barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net